wasaaradda kalluumaysiga jubbaland ayaa afartan haweena u qabatay aqoon korarsi ku saabsan muhiimadda uu leeyahay kalluunku haddaba qaar ka mid a haweenka fursada hubal inay ka faa'iidaystaan ayaa madasha ka hadlay waxaan saakay qaadanayna tababar ku saabsan muhiimadda uu kalluunka u leeyahay caruurta iyo haweenka u riida inaan wacyigelino guryaheena dib uga laaban anagoo nagala soo xulay sideed iskaashatood aan nahay afartan gabdhood waxaan rajaynayaa inaan dib ugu celin doono guryaheena aanan dib bulshada usii gaarsiin doono faa'iidada kalluunka uu leeyahay waxaan si gaara usii mahadcelinayaa waxaan si gaara u mahadcelinayaa wasaaradda kalluumaysiga
waxaan u mahad celinayaa wasaaradda kalluumaysiga oo maanta noo qabatay tababar ku saabsan kalluumaysiga wacyigelintaas ayaa ahayd muhiimadda cunista kalluunka uu u leeyahay habeenka iyo caruurta tababarka maanta cunista malaayga oo ku guulaysanay waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda kalluumaysiga
waxaa maantana la baray tababar baan galay oo maxaan ku dhahdaa kalluumaysi ah ilmo furtay wasaaradda kalluumaysiga maxaan ku idhahdaa sida loo cuno kalluunka faa'iidada uu leeyahay uu leeyahay haweenka iyo caruurta ilaahay baan ku mahadsan bacdina maxaan ku idhahdaa wasaaradda kalluumaysiga ayaa ku mahadsan tababarkaas ayaa naloo qabta waxaan qorshaynaynaa inaan sii wacyigelino haweenka iyo caruurta iyo dadka bulshada sidaasaan rabna haddii ilaahay idmo inaan dadka bulshada wacyigelino qof walba meesha uu ka imaaday anaga tuulooyin baan ka imaanay tuulooyinka aan ka imaanay inaan iyo dadka nagu xeeran inaan wacyigelino agaasimaha waaxda tiknolojiyadda iyo warbaahinta ee wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka buluuga cabdirasaaq oo tartanka daafre ayaa isaguna dhankiisa hadla ka jeediyay isagoona ka warbixiyay muhiimadda cunista kalluunka waxaan saakay qaadanayna tababar ku saabsan muhiimadda uu kalluunka u leeyahay caruurta iyo haweenka u riida inaan wacyigelino guryaheena dib uga laaban anagoo nagala soo xulay sideed iskaashatood aan nahay afartan gabdhood waxaan rajaynayaa inaan dib ugu celin doono guryaheena aanan dib bulshada usii gaarsiin doono faa'iidada kalluunka uu leeyahay waxaan si gaara usii mahadcelinayaa waxaan si gaara u mahadcelinayaa wasaaradda kalluumaysiga
waxaan u mahad celinayaa wasaaradda kalluumaysiga oo maanta noo qabatay tababar ku saabsan kalluumaysiga wacyigelintaas ayaa ahayd muhiimadda cunista kalluunka uu u leeyahay habeenka iyo caruurta tababarka maanta cunista malaayga oo ku guulaysanay waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda kalluumaysiga
waxaa maantana la baray tababar baan galay oo maxaan ku dhahdaa kalluumaysi ah ilmo furtay wasaaradda kalluumaysiga maxaan ku idhahdaa sida loo cuno kalluunka faa'iidada uu leeyahay uu leeyahay haweenka iyo caruurta ilaahay baan ku mahadsan bacdina maxaan ku idhahdaa wasaaradda kalluumaysiga ayaa ku mahadsan tababarkaas ayaa naloo qabta waxaan qorshaynaynaa inaan sii wacyigelino haweenka iyo caruurta iyo dadka bulshada sidaasaan rabna haddii ilaahay idmo inaan dadka bulshada wacyigelino qof walba meesha uu ka imaaday anaga tuulooyin baan ka imaanay tuulooyinka aan ka imaanay inaan iyo dadka nagu xeeran inaan wacyigelino